bismillaahi araxmaan iraxiim ramadaanulkariim dhegaystayaal qodobada warkaabeynima rediyo jawhar dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah shirkii dowladda dhexe iyo mucaaradka oo baaqday urur siyaasadeedka xornimo iyo haqsoor oo deeq raashin ah loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka qaba oo u qaybiyey degmada kaaraan heshiis qusaya dekedaha soomaaliya oo kala siixdeen sacuudiga iyo soomaaliya faahfaahino ka soo baxaya qarax ka dhacay muqdisho dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan wasiirada arrimaha dibadda iiraan iyo masar oo ka wada hadlay xiisadda bariga dhexe
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxa ayaan qodobada warka habeenima rediyo jawhar idinhayo kuwada ugu door karoon haatan noocaad kusoo dhawaataan warkiioo faahfaahsan waa habeenimo jimcaha sabtin ay soo gelayso labaatanka bisha labaad sanadka laba kun lix iyo labaatan shirkii dowladda dhexe iyo mucaaradka ayaa maanta baaqday maxmed iile ayaa muqdisho kasoo diray waxaa baaqday kulankii u dhexeeyey dowladda iyo xubnaha mucaaradka ee golaha mustaqbalka kaas oo lagu ballamay kulankii shalay ka dhacay villa soomaaliya inuu isla madaxtooyada uu ka qabsoomay kulanka xiga oo maanta oo jimcaha la qorsheeyey wararka aan helnay ayaa xaqiijinaya in xubnaha golaha mustaqbalku ay kulamo kala duwan ay galeen tan iyo shalay kulamadaas oo looga hadlayey qaabka ay ku wajahayaan doodda dowladda soomaaliya ay kala gelayaan qodobada miiska wadahadallada saaran ee ay ugu horrayso doodda doorashada lama shaacin ilaa iyo hadda sabab rasmi ah oo maanta oo jimcaa baajisay shirkii lagu madlanaa balse waxaa loo aaninayaa arrintan inay tahay isdiyaarin labada dhinac ah sida qorshuhu yahay golaha mustaqbalka ayaa la filayaa in ilaa iyo caawa ay yeeshaan kulamo ay kaga arrinsanayaan dhammaystirka xulista xubnaha ku matalaya wadahadallada sii soconaya ee villa soomaaliya iyo diyaarinta ajendayaasha ku xiran doodaha doorashada ayaa hadda waxa ay dul taagan yihiin maamul goboleedyada muddodhaafka ah oo guluhu uu doonayo in loo qabto doorasho wakhtiyeesan hannaankeeduna uu yahay qaabkii horey loogu dooran jiray halka madaxtooyaduna ay ku adkaysanayso inay aqbalsan tahay qabashada doorasho wakhtiyeesan balse ay doonayso inay u madax bannaanaato hannaanka ay u dhacayso oo ay door bidayso doorasho qof iyo cod ah si kastaba maalmaha soo socda ayaa la filayaa in kulammadu ay sii socdaan dood adagna laga yeesho qodobada la isku hayo si xal rasmi ah looga gaaro urur siyaasadeedka xurnimo iyo aqsoor ayaa deeq raashin ah loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka qaba ay ku anfuraan uu qeybiyey degmada kaaraan maxamed cabdiraxmaan ayaa muqdisho ka soo diray urur siyaasadeedka xurnimo iyo xaqsoor oo ka mid ah ururada dalka ka jira ayaa maanta ku dhowaad boqol qoys gaarsiiyey raashinkii ay ku afuri lahaayeen bishan barakeysan ee ramadaan qoysaska la gaarsiiyey raashinkan maanta ayaa isugu jiray kuwo qaba baahiyaha gaarka iyadoona qofkiiba maanta uu helay raashiin ka kooban bur beriis sonkor saliid timir iyo caano munaasabad lagu qeybinaya raashinkan ayaa waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha hore ee dhallinyarada gobolka banaadir mudane cabdikaafi maxamuud makaraan ahna guddoomiye ku-xigeenka warsaasadeedka xurnimo iyo xaqsoor qaar ka mid ah macalimiinta gobolka iyo marti sharaf kale ugu horeyn qoysaskii maanta helay raashinkan ayaa dhankooda waxay u mahad celiyeen urur siyaasadeedka xurnimo iyo xaqsoor iyo guddoomiye hore cabdi kaafi makaraan bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa dibad barre maxamuud ilaaha mahad iskale maanta isugu kayna keenay halkan ayadoo ah bisha ramadaan maalintii saddexaad oon halkan oo maaratay dadka baahayaha gaar kale ay dadka dad badanoo meeshan inta ku jirto badanaa dadka baahayaha gaar kale ay u badan yihiin halkan waxaan uga mahad celinaha ilaahaygu subxaanahu watacaala oo anagu caafimaad qaba oo sooman halkaana keenay waxaan kaloo halkan uga mahad celinaynaa urur siyaasadeedka xornimo iyo xaqsoor oo maaragtay hadda ay maaratay xubnihiisa ay nagala joogaan guddoomiyaheena hore ee dhallinyarada gobolka banaadir mudane makaraan maanta waxaan dhihi karnaa waa afurinta ugu horreysay oo ka baahi ahaan dadkan baahayaha gaar kale ee degmada kaaraan dadka ugu horreeya oo wax soo gaaraan waaye markaa lama qadanta halkan waxaan uga mahad celinaynaa in alla inta soo dhiibatay ayaan uga duceynaynaa bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan yihiin ururka xornimo wayna soo gaarsiiyen deeqda raashinka iyo guddoomiye makaraan jasaakumullah khayran aada u mahadsan yihiin maasha allah wax badan ay kasari kartaa aniga hadda kula hadlaa hooye ahay singala ah maasha allah caruran kurinooyaa marka walaa wax badan ay kasari kartaa maasha allah maya maasha allah waa nooleena haddana waa noolahayna insha allah
halkan waxaa uga mahad celinaynaa urur siyaasadeedka xornimo ee xaqsoor eena soo gaarsiiyey deeq raashin ah ee loogu talagalay afur bisha ramadaan looga baxa ah oo gudoomiyahooda guddoomiye makaraanna uu nala joogo halkaana uga mahad celinayna waxaan leenahay aad iyo aad aad umahadsantihiin sida wanaagsan aan inoo soo garab istaagteen annaguna idin kaaga mahad celinaynaa faatixadana waa idin kaaga akrinaynaa in ilaahay idin garab galo ajir iyo xasanaan ilaahay idinka siiyo wixii dhibaan ilaahay idinka qabto waxaan idin leeyahay aad iyo aad aad umahadsantihiin raashinka waxbaynu ka tari karaa waxaa waaye bisha ramadaan buu ugu bixi karnaa marka aad weyn wax badan waa qaban karaa waana uga mahad celinaynaa afhayeenka macallimiinta gobolka banaadir macallin xasan xuseen caadle ayaa dhankiisa goobta ka hadlay maantoo taariikhdu ay ku beegan tahay labaatanka bisha labaad labaatan labaatan iyo lix maalin jimcaa waxaanu goobjoog u nahay shaahid ka nahay urur siyaasadeedka oo runtii ah ururka ugu horreeyey oo aan goobjoog u nahay asagoo runtii bixinayo afurin siinayana dadki dadka runtii qaba baahiyaha gaarkaa iyo dadka danleyda masaakiinta fuqarada aan awoodin imkaaniyaadka iyo waxyaabaha runtii aas-aasiga u ah inay uga gudbaan bisha barakaysan ee ramadaan maanta ku dhiibaya halkan taariikhda aan kor ku sheegay maalin jimca runtii waxaan rabaa inaan ilaahay subxaanahu watacaala ka sukow aan u mahad celiyo guddoomiyaha urur siyaasadeedka xurnimo iyo xaqsoor cabdulaahi daahir iyo guddoomiye ku-xigeenka oo runtii soo gaarsiiyey gunaanadkii guddoomiye hore ee dhallinyarada gobolka banaadir ahna guddoomiye ku-xigeenka warsaasadeedka xurnimo iyo xaqsoor mudane cabdikaafi maxamuud makaraan ayaa sheegay inay gaarsiiyeen qaar ka mid ah gobollada dalka biyo dhaamin iyo deeqo kala duwan isagoona ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in la tabaruco dadka baahiyaha gaarka qaba maanta ay tahay maalin jimcaa ramadaanna oo laba maraayo waxaa alxamdulilahi shirku rabbialcaalamiin ilaah noo suurto geliyey urur siyaasadeedka xurnimo iyo xaqsoor guddoomiyaheeda inuu runtii bulshada soomaaliyeed iyo dalkeenna abaaraha ka jiro isagoo la dareen ah inuu run-aantii gartay in la gaarsiiyo deeq raashina iyo biyo dhaamin saaka waxaan ka furnay gobolka baay biyo shan booyadaa laga dhaamiyey oo shan kaam la geeyey annagoo markaas dareemayno culaysaadka iyo baahiyaha ka jiro gobollada dalkeenna magaalada muqdisho aanta maanta joognane waxaan ugu tala galnay inaan intaanun qoys aan furino uguna tala galno labaatan shan kiilo bariis labaatan shan kiilo bura labaatan shan kiilo sokora caano timir iyo saliid oo runtii ahaen wax hay-ad soo dhiiba ahaen laakiin guddoomiyaha xisbiga oo gartay in dadkan sooman oo bil ramadaan ay tahay in la gaarsiiyo runtii waxaan ognahay dalkeen runaantii culaysada iyo dhibaatooyin ka jiraan annagoo runaantii ka duuleyno horena aan u sheegnay urur siyaasadeedka xisbiga xornimo iyo xaqsoor mar walba wuxuu diyaar u yahay wuxuu la dareen yahay bulshada soomaaliyeed meel walbay joogaan annagoo rajeeyayna insha allah tacaala gobolladayna dalkan inaan gaarsiino qaybo kala duwan hadduu ilahay naftu nugu gaarsiiyo waxaan rajeeynaa insha allah tacaala in dalkan loo wada duceeyo bil ramadaan ayaan joognaa cid walbo oo maanta wax ilaahay u dhiibay siiba ganacsatada iyo dowladda waxaan ka rajayaynaa inay dadka baayaha gaarka qabo dadka maanta dhibaatada haysato oo aan wada ognahay in loo gurmado runtii markii aan samaynaayey qiimayntan aan sameeyhaayey oo aan tegaayey xarunta naafada oo aan tegaayay kaamamka qaarar ka mid ah waxaan la kulmay maamo runtii ii sheegtay inayna dowladnu u shaqeen wax shaqaana qaban laakiin ay ku nooshahay waxyaabihii guryihii annaga waxyaabihii aan tuurnay oo qashinweyne la geeyey in inta laga soo aruuriyo caayag iyo waxaas isgasacman ee sii gataan ee noloshooda ku maarayaan runtii waa caloolxumo qof intaas qutulyoom ka raadiyayana dhibaatadee leeda dhibaatadeeda leedahay maalin waa sooheli maalina waa waayhe marka waxaan rajeynaa insha allah tacaala ganacsatada soomaaliyeed qurba joogta inta ilaahay wax u dhiibay waxaan ugu baaqayaa inta ilaahay wax u dhiibay inay maanta gartaan dadkooda dhibaatada heshiis quseeye dekedaha soomaaliya ayaa kala siixdeen soomaaliya iyo sacuudiga sumeeye daahir ayaa warkaasi inoo faahfaahinaysa dowladda soomaaliya ayaa la saxiixatay sacuudi carabiya heshiis quseeya dekedaha dalka iyo sidii loo ballaarin lahaa kaas oo qalinka ay ku duugeen wasiirada labada dal heshiiska ayay dowladda ku sheegtay in diradda lagu saarayo horumarinta kaabayaasha dekedaha tayeenta adeegyada gaadiidka badda dhiirigelinta maalgashiga iyo xoojinta doorka soomaaliya ay ku leedahay marinbiyoodka istaraatiijiga ah ee gobolka dowlada federaalk soomaaliya ayaa bilihii lasoo dhaafay saxiixday axdiga caalamiga ah ee badda waxaana heshiiskani uu imaanayaa xili ay dowladu laashay heshiisyadii ay kula jirtay imaaraadka carabta masacada in sacuudigu uu maamuli doono dekadaha qaar geeska kale wasaarada gaashaandhiga ayaa heshiisyo cusub la saxiixatay sacuudiga kaas oo quseeya ciidamada xooga dalka iyo sidii loo tababari lahaa dhowaan shan kun oo ciidan ayaa la wariyay in sacuudigu uu tababar siin doono iyo qalabeen cusub iyaga oo sidoo kale bixin doono mushaaraadkooda sida la shaaciyey faahfaahina ka soo baxaya qarax ka dhacaya magaalada muqdisho xuseen maxmed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya warar kala duwan ayaa laga helayaa qarax ka dhaca agaarka hotel golobel ee magaalada muqdisho qaraxan ayaa la tilmaamay inuu ahaa mid gaari loogu xiray sarkaal ka tirsan hogaanka caafimaadka ciidanka booliska iyadoo gaarigu uu qarxay xili uu salaadu ku maqnaa sarkaalkii lahaa gaariga oo magaciisa lagu sheegay jenaraal cabdirasaaq afguduud ma jiro khasaaro nafeed oo ka dhashay qaraxan waxaase burbur uu soo gaaray gaariga qaraxa lagu xiray laamaha ammaanka ciidamada dowladda ayaa gaaray goobta uu qarax ka dhacay iyadoo sameeyey baaritaan waxayna sheegeen in wax dhimasho ah ama khasaaro nafeed oo ka dhashay aysan jirin booliiska soomaaliya ayaa sheegay in ay tahay arrintani qalqalgelin lagu sameynayo ammaanka caasimada oo ay sheegeen in maalmihii dambe uu noqday mid soo hagaagaya muqdisho waxaa lagu yaqaanaa bisha barakeysan ee ramadaan inta lagu jiro inay ka dhacaan falal amniga lidi ku ah xili dowladda soomaaliya ay sheegtay in si gaara heegan buuxa loo geliyey ciidamada kala duwan ee ammaanka inta lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan si ay feejignaan heer sara u muujiyaan xaalada ammaanka ee muqdishona il gaara lagu hayo halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jawar ee aadarna warka dibadda wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas xaraaji ayaa telefoon kula xiriiray dhinkiisa dalka masar beder oo la wadaagay xog ku saabsan geedi socodka wadaxaajoodka socda ee lala galayo maraykanka intii lagu guda jiray wadahadalka khadka telefoonka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan waxa uu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in la sameeyo qaab dhismeed wadahadal oo lala yeesho washington qaab ku salaysan ixtiraam iyo wadajir wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda masar ayaa isaguna muujiyey muhiimadda ay leedahay in lala wada xaajoodo washington islamarkaana heshiis lala gaaro ku saabsan barnaamijka nucleerka ay gaaraan maraykanka iyo iiraan warkii habeennimaad dhegeystayaal kala socoteen radio jowhar waa naga inta